mashruuca kaafiya balaasiya weliba ku faa'iidaysadena afartan iyo shan bilaamood oo lagu shaalsheenay xaafado iyo kaamamka keelaan duleedka magaalada baydhabo kaasoo muddo afar bilood ila baraay xirfado sharqaantalowka iyo oona dhammaadka barashada farsamada iyo lanqowdii munaasabad shahaadooyin iyo qalablaga guddoonsiiyay barnaamijka weliba isku kaaladana hay-ado s s w c u s ed iyo s r c mkoreegna haanu kumide bilaantii ku faa'iidaysadeen farsamada galanta ayaa ku hadleen dareenshuu iyo muhiimada markaas inlaya qalabka la guddoonsiyey s s w c eed eedaan mahadsanto uno walba ungoran ciyaalkan ankahimaaridikon aan ciyaalka cooma aawsho dhumadiya gabi eed eedaan mahadsanyihin eeda walla inbareena walba ungoran haddaan madeli fasaxiina haatay sharqaan idoo muslimka kutuugade idoo walka katatoladaay shanshantukun dira ciyaalka muslimkugaadaay hadda waaba kusii daran sharqaan idharbal isay eed eedaan mahadsanto madoon eed eedan ku faa'iidaysadaan hamigay wali buaha ana oo sharqaan bali insiin lanka sharqaan tata edeegida idee qolka tatoladaay oo hadda sharqaan ay dharlasay alxamdulillaah geeka farxaday meha koo korwaadaa meelo aan ku baranay afar bilood meelana hay-ada s s w c meybalahay eed eedan ku faraxsanna maadaama meelo afar bilood geeka walakbarnay geeka meydharaaysa xaflad qaasanin qawati mahadaleyn wiine yamaydharaayso geeka baararuuga iyo nagaliidi eed eedan kumaasanta taa inta ku fayla yak sugaanoo bilaa'eera mustaqbalka weeyata meydharaayso intaana meelon qalabkan qaado idaana jeysado ka shaqaysado ahoo insha allah wal sii helana meelaana ka shaqaysa koro laamigan dhow aadna ku furado dharkeena tolodo dhanka kale yuusuf maxamed nuur oo ee madaxa hay-adda s s w c ee magaalada baydhabo iyo weyba uuse faahfaahin gubiyey mashruucan iyo dadku ku faa'iidaysadee horta aad baa ugu mahadsantihiin muddo badan idinga waqti badan idinkan geliseen oo orax aad kulushaha marka waxaa la rabaa wix ayaga inay meel cidlo ku dhuminaa la rabaa waxaa loo baahan yahaa alaabta maanta la siiyey inaad isku shaqaysatiin qof meesha kasoo bixi kala noqdaa beri saddex maalinka saddex bilood kabacdi waxaa la rabaa inaan imaada oan soo raadiyaa nuurto aawe maxaa lalahaa hindiye aawe maxaa noloshaa maxa iskaa bedele haddaad dhalkoona alaabti waan gadaba anina waxa qayr mas-uula noqonaya adina qayr mas-uul noqonaya haydana waxay qabat ma laha marka waxaa laga fiican yahaa mar walba waxaa loo baahan yahay qofka inaas mas-uul asaas ka noqda oos maxaa lahaa hawshii si dadman u qabsaa inka dambeyntii guddoomiyaha ururka bilaanta ee degmada baydhabo marwe hindiye isaaq cali yaa bilaanto kala dardaarantay inay kumir dhaliyaan muhiimadii oon baradan xirfadoon liinshaay afar bilooda haddii hiraab kasta uta kooysan waqtiin ha geliyaasin juhdigin ha geliyaasin geek hadda wal in roogtana miira dhalkii an roogdan wali la faday may la eraay usoo qofka oo wala siin suubiya wala san siihaay qofka horta ilaahay walaha siin ku qaadi ilaahay siin la dooni macnaha qofka intiyoonkas isin warsada fadeen haanga fadeeda era fadi qofka geebkiin suubi shaqkiin suubi oo hiraabteed kahaasa berye inteed warsanya lakukumaarame macnaha shaqa abuurka lasiin suubi isigna inaga teen dad oo mayla eraayuso hadda daraansana laakiin wacigelinsi wallaysiin sheegan laakiin mayla eraayuso un reer baydhaw haween hoowna en horta un dhanba iska saana wali la fadayha qof kasta beriyay walmatuugsuda korto qofkii jinka ee shaqaysadahay suuga ka jar hadda maamul goboleedyaalku ma ergaasehe hadda hay-adda intale mugas maamul goboleeda dhonseedase oo weli kabiyaasa sacmala shaqa abuuran kasuu biyaasa dad shaqa abuura kasuu sudaayan farsamadiiyo baradeyn bilaantoon waliba iyo ku caawiyo doontee sidii oon horumari lahayeen nololiyo